waxbarashadu waa tiir ka mid a tiirarka horumarka qaranka walba waana habka ugu muhiimsan ee lagu dhisayo bulsho aqoon leh dhaqaalo kooban iyo hoggaan karti leh mustaqbalka deegaanka fumo bajuni waa mid ka mid a deegaanada dhaca jasiiradaha gobolka jubbada hoose waxaa laga soo sheegayaa waxbarasho la-aan aada u baahsan guddoomiyaha deegaanka fumo bajuni axmed qaasim axmed ayaa ka warbixiyey xaaladda waxbarasho ee carruurta ku nool halkaasi isagoona si gaara uga hadlay baahiyaha deg dega ee dhanka waxbarashada ee deegaanka guddoomiyaha waxa uu sheegay in carruurta deegaanka fumo ay la daala dhacayaan caqabado fara badan oo xagga waxbarashada caqabadaha ay dadku la daala dhacayaan waxaa ka mid a dugsi la-aan macallimiin yari agabka waxbarasho oo xadidan dhibaatooyin dhaqaale oo hortaagan waxbarashada carruurta ku nool deegaanka haddaba waa kan guddoomiyaha deegaanka fumbajuni oo ka warbixinaya xaaladda waxbarasho ee deegaanka annaga xagga waxbarashada xaggiisa aad baan gadaal ku jirnaa hadday tahay macallimiinta horta waa macallimiin in macallimiin fanna la keeno oo oo la biixiyo lacagtii xaggiisa laga bilaabo raskamboni ilaa kismaayo horta kismaayo iska dhaaf xoogaa iskuul oo dowladda jira ama mid oo private aada laakiin annaga degaan ahaan waxaan joognaa raskamboni burgaabo kudha mudhowa juula jowaye ilaa koyama fuumad ayaa ugu dambaysa iyo mjoni waxbarashada xaggiisa horta aad baan liitaa waxaan codsanaynaa waxbarashada ee muhiim ah ilmahan oo maanta arkaysa oo fuuma indhahan ku aragteen haddaa waxbarashaan loo sameynin badda ayaa galayaan qaar meel waxay noqonaa meel la dhahala oo meelaha aan shaqa lahayn ay aadamu tahay laakiin iskuulka haddii loo dhiiso waxbarashka meel kasta aadaya macallimiinta taayaarahana loo keeno dhibkeena muhiim waxa waaye waxbarashada ayaa dhib weyn ah waxbarasha haddaan la waayo wax walba waxay noqonaysa zero zero waay hadii tahay waxaan codsanaynaa annaga xoog nala nala siiyo dowladda xaggiisa iyo hay-adayaasha dhan in oo waxbarasha xoog la saaro waa ujeeda indhaheen annaga waxaan haysanaa madrasad oo qur-aanka haysana laakiin lowlaha macallimiin fiican haddaan la keeni lacagtana loo keeni lahaa waa la heli lahaa muta laakiin qoondu ma haysana intee ka keena macallimiinta macallimiinta meel kaas waa la keeni karmata midda ingiriiska midda soomaaliya midda carabiga iyo midda talyan laakiin waxaa ku xiranta dhaqaala dhaqaalahun baa ujeeda annaga waxaan codsanaynaa dowladda xaggiisa iyo hay-adayaasha dhan in arrinta waxbarashada dadkeenna liita baajuunta in gacanta loo qabto waliba gacan midig aynu codsina si kastaba ha ahaatee waxbarashadu waa furaha horumarka haddii carruurteenna iyo dalkeennuba aanan la helin waxbarasho ku filan berri mustaqbalka dalka iyo deegaankuba waxa uu noqonayaa mid halis ugu jiro jahliga